magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay shirkan oo ay heshiis ku gaareen odayaasha beelo walaalo ah oo ku dagaalamay aanga degmada qoryooli ee gobolka shabeellaha hoose kulanka waxaa ka qayb galay odayaal ka socday labada dhinac ee dirirtu dhex martay waxgarad iyo mas-uuliyiin ka mid ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya qaar ka mid ah odayaashan ayaa ka waramaya heshiiska la gaaray iyagoo ku baaqay in laga wada shaqeeyo nabadda waxaa wada fadhiya laba beelood oo garri jiida ah waxaa go-aankeenu yahay inaan baaq nabadeed inuusan dhib ka jirin ka dhici doonin degmada qoryooli ayaan jeedinaynaa waxaan leenahay waa nabad dagaal ma jiro ciddii ololeynayso wax ilaaminayso inuu dagaal jiro dagaal ma jiro nabadaa jirta maalan asada aan taagan nabaddaa raadiyo hayn nabad meel aan jirna nan ku hundiro karo mal dhammaantayna may ka halinay dhacdada daraad meela ka dheesay ka halini al dhibaato ee dhatayna ka jira mala may siin sheeqee ciidamada labada beelood ang naqateen dadka dhur lahaadiyo dhur darsaday ang naqateen waxaan leenahay waxaan ka baaqaynaa nabad iyaan ka baaqaynaa akhyaarta labada dhinac garre iyo jeeddo intaba waxay isla qaateen horey ay nabad u qaateen wixii hadda dhacayna waxaaway way ku heshiyeen waxaan leenahay nabadgedid ha la ilaaliyo nabadda aan ka baagnayna nala qaata olaad nagama dhehayso dadka jiiraan waay daras waay walaala liyahay marka walaalnimada iyo ehelnimada hala qiimeeyo wixii daraad degmada qoryooley ka dhaceen waxaan jeedinaynaa baaq nabadeed dadkii walaalihii daraas falka ka dhex dhacay alxamdulilah beelihii waa ka heshiiyeen ayagoo wada dhan oo wada joogo aanan ka maqneen meesha ka heshiinay heshiiskii waa u dhammaaday baaq nabadeed aan jeedinaynaa degmada qoryooley dadka ku nool shacabka ku nool waxaan leenahay degmadiini waa degmadiini si fiican uga noolaada wax dambe oo dheci doona ma jiraan dhibaato dambe oo imaan doonto ma jirto mustaqbalka dalka ah kuna baxaan gacmaha walaalood aada ugu xunna waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala wiilashaas ha u naxariisto ehelka gaarka ay ka baxeene waa annaga wada baxeene sabr iimaan allah ka siiyo ilaahay qur-aankiis ku sheegay kullu nafsin daa'iqat lmowt sabab walba ha lagu dhinto waa la dhimanaa ma farin labada beelood inay isdilaan wiilashaas raallina kama aha
shirkan ayaa door ka qaadanaya in labada beel ee dirirtu dhex martay ay si wadajira uga shaqeeyaan nabadda